إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii weerar culus ayaa lagu qaaday degmada janaale halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye muwaadin soomaaliyeed ayaa lagu dilay gudaha dalka koonfur afrika laba isbuuc oo xaalad degdeg ah ayaa looga dhawaaqay gudaha magaalada bayruud ee dalka lebnaan iyadoo ay isa soo tarayaan tirada dadka u dhintay qaraxyo culus oo ruxay magaaladaasi ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay weerar ku qaaday garoonka magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose macad ay leedahay beesha reer garaad oo ka mid ah sade kuna yaala gobolka gedo ayaa waxaa ka qalinjabiyey konton arday mid ka mid a culummada diinta islaamka iyo odayaasha degmada guraceel qaarkood ayaa ka hadlay tillaabo dowladda federaalka ku weerartay kuna xirtay masaajid halkaa ku yaala waxaa xabsi guri la geliyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kuwaasi oo lagu eedeeyay mas-uuliyad daro markii qarax weyn uu ka dhacay dekadda weyn ee magaalada bayruud u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa lix iyo tobanka bisha dulxaj sanada kun afar boqol kow iyo afartanka hijiriga kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran weerar xoogan ayaa lagu qaaday degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay weeraro ka fuliyey gobolka shabeellaha hoose weerarka koowaad ayaa ka dhacay degmada janaale oo ay ku sugan yihiin maleeshiyaad ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlayay magaalada iyo daafaheeda lama oga khasaaraha dagaalkaasi uu sababay marar badana mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ku noqnoqdeen degmada janaale oo tan iyo markii ay la wareegeen shisheeyaha iyo dowladda federaalka wajahaysay weeraro kaga imaanaya xarakada shabaabulmujaahidiin dhanka baraawan xalig waxaa ka dhacay weerar lagu qaaday ciidamada shisheeye mujaahidiinta al-shabaab waxa ay laba jeer ku laalaabteen garoonka baraawe ee shabeellaha hoose lama oga khasaaraha dagaalkaasi uu sababay wixii tafaasiil ah waxaan kusoo sheegi doonaa wararkeena dambe muwaadin soomaaliyeed ayaa lagu dilay gudaha dalka koonfur afrika kooxo burcad koonfur afrikaan ah ayaa magaalada durban ee dalkaasi koonfur afrika ku dilay mid ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed oo caan ka ahaa gudaha dalkaasi ganacsadaha waxaa lagu magacaabi jiray faarax weyd dilkiisana waxaa xaqiijiyay qaar ka mid ah ganacsatada soomaalida ah ee ku sugan gudaha dalka koonfur afrika koonfur afrika waxa ay ka mid tahay meelaha ugu daran soomaalida ay dhibaatooyinka kala kulmaan waxaana sanad kasta dabayaaqadiisa dhaca oo xoogaysta weeraro ay geystaan kooxo burcad afrikaan ah oo doonaya inay boobaan hantida soomaalida ma jirto wax tallaabo ah oo dowladda koonfur afrika ay u qaaday wax ka qabashada weerarada ku wajahan muwaadiniinta soomaaliyeed halka dowladda federaalkana aysanba war ka hayn waxaa ka socda dalkaasi iskabaddaa waxay u qabato ganacsada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankaasi mid ka mid a culummada diinta islaamka iyo odayaasha degmada guruceel qaarkood ayaa ka hadlay tillaabo dowladda federaalka ku weerartay kuna xirtay masaajid halkaa ku yaala warkan waxaanu soo jeedinay waryaheena cabdullah yaasiin jaamac dadka muslimiinta ee ku dhaqan magaalada guraceel iyo nawaaxigeedu waxay ka murugeysan yihiin tillaabo dhowaan ciidamada dowladda federaalka ay ku xireen laba masjid kuwaas oo iyaguo muddo toban sano ah furnaa daraa dib loo furay laakiinse salaadii duhur oo keliya lagu tukaday xilligii salaada casirna dadka qori caaradii looga saaray ciidamadani ayaa horey uga tirsanaa kooxdii suufiyada ee masaajidan asalkiiba xirtay inkastoo kooxdii suufiyada dhowr bilood ka hor meesha laga saarayna haddana si dadban ayay weli awood ugu leeyihiin magaalooyinka dhuusamareeb iyo guraceel odayaasha reer gurceel waxay sheegayaan in wax laga xumaaday ay tahay in la xiro goobaha allah lagu caabudayo abow dareenka annaga waxaan u aragnaa horta maada waxaan joogaa magaalada guraceel waa gartay oda dhaqameedyada magaalada deganaan ka mid ah waxaan u aragnaa in masaajid la xiro qaladaan u aragnaa weliba dad dowladnimo sheeganaya ama culamanimo sheeganaya inay xiraan qalad weynaan u aragnaa waa in gartay.
dameeruhu galaan wax ka- wax kaloo hadda dembiyaad kalena aan la qabanaynin laakiin hadda la xiro masaajidyada la xiro masaajid waa lagu cibaadaystaa qofkii dhistay wuxuu ugu talagalay inuu lagu cibaadaysto waajib ka helo oo sadaqo jaariyaa ka helo in la xiro waxaan u aragnaa haddaan nahdo dhaqameedyada een, deg- degmada gurceel waxaan u aragnaa galadaan u aragnaa labada masjid oo dib loo furay oo keliya lama xirin ee masjid kale oo saddexaad oo asagana furnaa ayaa lagu daray sidaa aawadeed darad masaajidda la xiray waa saddex waxaa sidoo kale magaalada ku yaal masaajid kale oo bahalagaleen noqday dabcan haddana waxaa weye masaajidda hadda intaas tirtiga hadda la sheegaya way ka badan yihiin laakiin inta un shala la furaba masaajid yar oo hadda koobneeda ma garatay dhanka kaleoo magaalada een, waqooyigeeda dhowr xaboo kalea ku xiran hatan ka hor een, magaalada hadda waxaan ku arkaa hatan ka hor masaajid masaajidan markii la xiray masaajidii la xiray kamida oona maanta saqafkiisa korena fayoobeyn derbiyadiisana aysan fayoobeyn oo sidii uun dad aan alla ka cabsayn u garaacayin gebigii dursan daaqadaha ka maqan haatan ka hor iyada waxaan mar la soo wareegay iyadoo lagu ciyaarayo banooni oo dhexdiisa lagu ciyaarayo masjidkiisa banooni lagu ciyaarayo sheekh jaamac cabdisalaam waxa uu ka mid yahay culummada diinta islaamka waxaanu weydiinay sababta marka horeba keentay in kooxda suufiyadu masaajidda allah lagu caabudaya qaarkood xiraan haddee masaajid ilaahay ninkii xiray waxay horta isweydin male dantiisa waa loo jeedaa wuxuu xiray unbaa meesha ku jira suufiyana waxa weeye diinteedu waan garanaysayo waa mid gaara weeye maaha tii ilaahay nebi maxamed usoo dhiibay in awliyada la gaadhsiiye booska ilaah uli- uluuhiyada ilaahnimada la gaadhsiiye marka laa ilaaha ila allahna waxa weeye uluuhiyada iyo cibaadada inuu rabbi leeyahay awoodda isagu leeyahay amarka iyo nahyiga isagu leeyahay suldada da- u dambaysa ama gebigeedaba rabbi leeyahay subxaana watacaala laa ilaaha ila allah waa laa suldata ilaa lilah ayana waxay aaminsan yihiin weligaa suldada leh weligaa cibaadada leh weligaa wax u sarreeya kubada koonka isaga marka waxaa laysku hayo masaajida loo xiray waa laa ilaaha ila allahu baa laysla fa- laysla fahamsanayn magar marka masaajidda had- eh, qolyihii salafiyada la dhihi jiray haddii ay dhiseen ama ay ku tukan jireen qoladahaasna ay xireen macnuhu waa iska waadix de waa sidaas weeyaan kuu sheegay tawxiid baa laysku haya ayagu waa dadkaas tawxiidkii iyo afarta qaybood ka dhigay laa ilaaha ila allahu maxamedun rasuulullahi abduqaadir shay lilaahi oweys axmed weliyullahi afarta awoodood bay aaminsan yihiin Eh, iyo wixii kale oo lagu daro ninka suufigahay wuxuu aaminsan yahay sagaal kun iyo sagaashan iyo sagaal oo dariiqoonkii nebi maxamed ahayn in ilaah lagu caabudi karo nimankaana waxay aaminsan yihiin hal dariiqa oo dariiqa nebi maxamed waxaan ahayn cibaada cibaada kuma ansaxayso ilaahna laguma dhowaan karo marka wax isu dhow iyo wax ista- eh, istilmaan raacaya iyo wax isu imaan kara midna maaha Eh, waxay ku diidayaan waa wax diintooda kasoo horjeeda tawxiidku diintooda kasoo horjeeda caqabad bay u arkaan iyo mabdooda iyo duulaan lagu yahay dowladda federaalka ah ee iminka ciidamadeedu masaajidda xireen ayaa waxay caan ku tahay inay beegsato goobaha cibaadada aad baad u mahadsan tahay cabdilaahi macad ay leedahay beesha reer garaad oo ka mid ah sade kuna yaala gobolka gado ayaa waxaa ka qalanjabiyey konton arday warkan waxaa haya waryahan abuubakar ibraahim mid ka mid ah beelaha sade oo lagu magacaabo reer garaad ayaa maxad ku soo xirtay deegaanka ceelcadda ee gobolka gedo maxadkan oo muddo laba sano ah socday ayaa waxaa ka qalin jabiyey konton arday oo beesha ah maamulka islaamiga ah ee gedo ayaa gacan weyn ka geystay maxadkan waxaana ka aflaxay arday uu heerkooda aqooneed sarreeyo munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay oo lagu maamuusayay ardayda qalin jabisay ayaa waxaa ka soo qayb galay waaliga wilaayada islaamiga ah ee gedo sheekh aadan abuturaab waxaan joognaa gebagabadii xafladdii macadkii sacad ibnu mumcaad macadkan oo runtii soo socday muddo laba sano ah beesha reer garaad ee waxa weeyaan juhuuddii iyo wixii lagu bixiyey allah tabaaraka wa tacaala ha ku mahadsan gebagabadeedii khitaamkeedii aan joogno galabta ee raggii bixiyey juhuuddaas ee macallimiintii iyo beeshii reer garaad wilaayadii waxaan leenahay jasaakum allahu khayran ee dhallinyaradii iyo raggii ru- runtii ku sabrayey muddada labada sano ah xuduurkoodii iyo joogiddoodii ay qaateen duruustii sharciga ahayd halka ay ku qaateen iyagana ilaahay tabaaraka wa tacaala miisaanka xasanaadka ha u saaro ilaahay tabaaraka wa tacaalaana ha barakeeyo cilmigooda waxaan runtii dardaarmayaa laba nuqdo insha allahu tacaala mid waxaan kaga hadlayaa macadka oo runtii aan isleeyahay waa munaasabada maanta aynu fadhino khitaamkii macadkii sacad ibnu mucaad waxaan leeyahay ardayda ka qalin jebisay macadka konton arday weeye sida aad maqasheen kontonka arday maanta waa ragga horteedna fadhiya wixii aad garanaysaana soo bandhigay runtii aynu arkaynay aynu ku qiiroonay waxaan leenahay ardayda jasaakumullahu khayran meeshii aad gaadheen meel ka sarraysaa laydinka rabaa ilaahay tabaaraka wa tacaalaana miisaanka xasanaadka idiin saaro waxaan leenahay marka macadkii hadda wuu xidhmay macadkii beesha reer garaad laakiin ardayda macadkii uma dhammaanin ardaydu waxay u gudbaysaa macadu shareeca waxaa la qaaday sida hadda walaalku sheegay imtixaankii imtixaankii saxidiisiina waa maqan tahay markii imtixaankaa lasoo saxana insha allahu tacaala ragga wixii guulaysta waxay gelayaan macadu shareeca macaahidda qabaa'ilka ayaa horumar weyn samaynaya iyadoo wilaayaadka islaamiga ah ay ku soo badanayaan dhallinyarada aqoon-yahanada ah iminkana dalka labnaan waxaa isu soo taraya tirada dadka ku dhintay qarax xoogan oo ruxay magaalada bayruud ee caasimada dalka labnaan dhimashada ayaa kor u dhaaftay laba boqol oo ruux halka in ka badan kun ruuxna ay dhaawacmeen qarax ayaa ka dhacay bakhaar ku yaala dekada magaalada bayruud ee wadanka labnaan waxaana bakhaarka ku keedsanaa kiimiko sun ah bayruud ayaa lagu soo rogay xaalad deg deg ah oo laba toddobaad ah madaxweynaha dalka labnaan waxa uu sheegay in waxa qarxay tankooda ay gaarayeen laba kun toddoba boqol iyo konton maado qaraxyo ka samaysan taas oo sannado ku keedsanayd baqaaro weyn oo ku yaala gudaha dekadda qaraxa ka dhacay bayruud ayaa lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee ka dhaca dunida marka laga reebo weerar loo adeegsaday nucleer oo sababay qaraxyo waaweyn dowlado badan ayaa u tacsiyeeyey dadka labnaan waxaana dowladaha qaar ay wadankaasi u direen kaalmo qaraxyadan waxa ay kusoo beegmayaan xilli wadanka labnaan ay ka jiraan xiisado siyaasadeed iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay ay dhacayeen mudaaharaadyo looga soo horjeedo dowladda markii wadanka uu lugaha la sii galay xaalado dhaqaale xumo ah mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ku magacawnaa dekadda ayaa xabsi guri la geliyey iyagoo wax laga weydiinayo sida ay kaga dhaga furaysteen baaqyo dhowr ah oo loo jeediyey kuna wajahnaa in maadooyinkaasi qarxa laga qaado gudaha dekadda warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka waa naga intaa balse inta aynu warka ka bixin aan idiin xusuusiya qodobada warka aad ku maqasheen إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن weerar culus ayaa lagu qaaday degmada janaale halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye muwaadin soomaaliyeed ayaa lagu dilay gudaha dalka koonfur afrika laba isbuuc oo xaalad deg deg ah ayaa looga dhawaaqay gudaha magaalada bayruud ee dalka labnaan iyadoo ay isa soo tarayaan tirada dadka u dhintay qaraxyo culus oo ruxay magaaladaasi ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay weerar ku qaaday garoonka magaalada baraaweh ee gobolka shabeellaha hoose macad ay leedahay beesha reer garaad oo ka mid ah sadex kuna yaala gobolka gedo ayaa waxaa ka qalinjabiyey konton arday mid ka mid a culummada diinta islaamka iyo odayaasha degmada guruceel qaarkood ayaa ka hadlay tilaabo dowladda federaalka ku weerartay kuna xirtay masaajid halkaa ku yaala waxaa xabsi guri la geliyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kuwaasi oo lagu eedeeyay mas-uuliyad daro markii qarax weyn uu ka dhacay dekadda weyn ee magaalada bayruud من ربنا الرحمن warkii oo aan dib idiin xusuusinayay qodobadiisana halkaa inuu joogo cidduu dhaafana warkan waxa ay ka heli kartaa barta aaladda internetka aynu ku leenahay radio alfurqan com